ololahu wuxuu noo socday muddo toddoba cishaa isugu jirtay markaa baaris daaweyn iyo iyo qaliin baarista marka la sameynayo markaa bukaanka loo kala saarayay ee u baahda daaweynna daaweyn loo samaynayay iyo buuxiya qaliinkana in qaliin loo samaynayay waxaa naga taakulaynayay hay-adda maxalliga ah ee abdurar hay-adda maxalliga horumarinta bulshada ee abdurar oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayno hay-addaasa naga taakulaynaysa dhanka kharashaadka ku baxay ololahan qaliinka xirfadlayaasha fulinayana asiirteenan deegaanka unbay ahaayeen doctor cabdishiid
waa tahay ololahani qaliinka iyo daaweynta indhaha intii uu socday mise qof baa ka faa'iidaysa tirada guud baaritaanka loo sameeyey waxay ahaayeen shan boqol iyo konton qof shanta iyo boqol iyo kontonka waxaa qaliin noqotay laba boqol iyo toddoba qof oo qaliin loo sameeyey halka inta hadhayna ay daaweyn ay heleen dadkan qaliinka loo sameeyeyna waxay isugu jireen oo kamid ahaa xubno labada indhood ba qaliin loogu sameeyey oo tiradoodu ay ahayd shan qof labada indhood ba loo sameeyey waatahay cudurada dadka laga qalay maxaa u badnaa mise maxay ahaayeen ama laga daaweyey waxaa u badnaa xuugkan cataract surgeryga la yidhahda loo sameynayay oo xuugkan yani aragga qarinaya kaas waxa adeega loo loo fulinaya waa tahay adeegan doctor ma wuxuu ahaa mid lacaga mise bilaash mid bilaash u ahaa waxaa naga taakulainaysay saan ugu sheegay marka wareysaba hay-adda maxalliga ah ee horumarinta bulshada ee abdurar oo kalshanaysa shaqaala annaga iyo iyo isbitaalka adeegana isagoo kolley kharash waanu fulinaynay laakiin hadda wuxuu kaga duwanaa wejigan ahaa maadaama oo dadka bulshadeena qaarkeed ay hayntoodu iska liidato in dadkaan awoodaynin inay dhaqaalo ku bixiyaan inay helaan adeega qaliinka in fursadan bilaashkaa la siiyo looga faa'iideeyo taliyintii haddaan joognay isbitaalkana markii koowaad maaha waa markii saddexaad laba maroo hore oo jeeya jirtay oo mar xafiiska caafimaadka iyo isbitaalka waskaashan ay fulmayeen mar kale oo ole hay-ad iyadana naga taakulaynasay marka waa waa olole loogu bulshada meelaha fogfog joogta dhaqaale ahaana aan awoodaynin inay iska bixiyaan marar badan adeegan qaliinka maadaama isagoo lacaga la helayo in adeega bilaashka si muddo daacnimaa loogu fuliyo ana ka faa'idaystay saan kuu sheegay laba boqol iyo toddoba qof oo indhihii loo fiiqay qaliinkiina si sax loogu guulaystay araggoodiina ilaahay soo celiyey doctor inta badan waxaa dhacdaa ee dadka yacni deegaanka in hayntooda dhaqaale ay yar tahay inay arrintan ku adkaan jirtay islamarkaanay u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka dhaqaalo badanna uu kaga bixi jiray arrintaas marka dhinaca kale laga eego maxay oga dhigan tahay dadka kolley adeega qaliinku sanaadadii u dambeysay adeegyadii inoo soo kordhayey ayay ahaayeen oo si guudka deegaan ahaan meelaha isbedelka laga dheliyey ayay kamagan qaliindaha lagu sameynaya bulshada oo isbitaalada deegaankeena badankoodu adeega way fuliyaan waxaana deegaan ka baxsan oo loo tagaa qalin jirin laakiin maadaama degmooyin badan aysan haysan fursadahan hadda dadka ugu badan ee ka faa'iidaysanaya bulshada gobolka darar iyo nawaaxigeeda ayaa ayaa kamid ahaa wuxuu uga dhigan yahay laba faa'iido ayaa ku jirta mid waa mid waa mid ciddii dhaqaale ahaan ayna u saamaxaynin in adeegii kharashka ahaa ay gasho ay ka faa'iidaysato in adeega bilaashka ay ka faa'iidaysato midna waa mid labaade dad badan oo distaanta soo geli lahaa oo abajijiga iman lahaa oo meel ka sheesa iman lahaa inay gobolkii dhexdiisa ay ku helaan oo aysan safar u gelin labadaa faa'iidaba bulshada way u leedahay ugu dambeyntii ka isbitaal ahaan olayaasha noocan oo kale qaliinka iyo daaweynta hadday ahaan lahayd indhaha iyo ilkaha iyo qalimada kale ee caadiga ah ee isbitaalka door noocmo ayuu ugu jiraa inuu inuu yani bulshada uga faa'iideeyo si dadka hayntooda yarta ay uga faa'idaystaan kaalin weyn buu noogu jiraa saan hadda ka dhawaajinayay muddadii aan joognay isbitaalka oo markii saddexaad ee kambeynka la sameynayo oo targetku mar walba uu yahay ama hiibsiga uu yahay in laba boqol oo qof qaliin loo sameeyo waa markii saddexaad marka ahmiyad weyn buu noo leeyahay in bulshadu ay adeegaas hesho iyadoo weliba si bilaasha ku helaysa marka kaambiinadaasi dhammaadaana adeegii caadiga ahaa ayaa mar walba ay ka helayaan oo boos uga socda gudaha cusbitaalka ololayaashana waan sii kordhin doonaa anagoo kaashanayna hay-adaha iyo xafiisyada caafimaadka heer deegaan